bulshadii deganaayeen kaamka barakacyaalka mustaqbal two ee kaalkacyaha weliba ku awada ayana barakacinyo ka sameeyana maleeshiya beeleeda welibana baaqyoon direena madaxweynaha puntland iyo xukuumadiisa in war lagu qawadaa dadkan ayoo la daaladahayaen daruufooyin shardumo oo kahoreyta guri la-aan iyo hooy la-aan iyo weliba dhukudumi guriyaalkiiyo dadkun deganaayana walibana fariinyo andireena madaxweynaha puntland in markaasio landhisa guriyaalyo jiifdana waxaa nala ka dumiyey toddobaatan iyo dhowr guri waxaa naga dumiyey dad nala mid ah oo shacab ah oo garbaha dowladda dad ka mid ah dugsanaya oo
dani waxaa ogu codeeyey aan aniga wejiga oraxda aan u joogi siciid daniyaan weliba aad u sii codsanahay waxaa u joogi inuu macnaha baahida inuu naga bixiyo ilaahay baa baahi bixi karo oo haddana hadda dhibano weyn baan sii noqonay dhibanahaan haddoo naga bixi waayo siciid dani madaxweyne maba ii ahanaa dhihi karaa aniga waxaan u baahannahay degdeg gurmadda inaa wax noogu qabataan anaka iyo carruurta ciiradaas baan fadhinaa inankaan nii joognaa ilaahay ka sogiisi inaa noo gargaartiin baa jecelna anaga cadaalad baan doonaynaa cadaalad cadaalad cadaalad waa la kala xishoonayaa sharcigaana lagu kala leexanayaa hadduu sharci jiri waayo dee nin walba waa yaqaanaa si wax u soo dhacsan lahaa waxaa nahay toddobaatan iyo shan qoys baa nahay guryihii waanaa la dudumiye bannaankaas ciiraddaa fidhanaa aniga iyo ciyaalkaanyi oo annaga iyo ciyaalkayna iyo alaabtayna biyaanteer dul seexda oo dawladdana intaan kada wareegayna waxnana laga qabanin inaan bannaan taagannahay roobka bannaan u taagannahay dabaysha bannaan u taagannahay cadceedda bannaan u taagannahay inaan halkaa ku dhibaataysannahay gurigeega la dumiyey
oo aan doorannay iyo guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii iyo dadkii aan soo saarannay oo gobolka iyo kuwa degmada iyo kuwa madaxda waxaan leenahay waa inay noo istaagaan waa inayna arkaan waa inayna aqoonsadaan waxa aannu nahay haddii kale wax ay noo yihiin ma leh shaatiga ay wataanna ha dhigeen waxaa nahay toddobaatan iyo shan qoys baa nahay guryihii waanaa la dudumiye bannaankaas ciiraddaa fidhanaa aniga iyo ciyaalkaanyi duurkaasaa iska joogna bannaankaas cidlah eh maalinkii orax baana haysa iyo daweel haweenkii qawow iyo dhaxan baana dhaxan iyo inta waxaana hayso iyo daweel baana hayso meel cunna ku karseen xataa ma leh cuntadii xataa doonfaarka iyo bilaayadaa naga cunay rafaad baana haasto mid mid oo digsi ay halhal xaba saxan eh baa haasnaa madaxweyne siciid cabdalaahi deni waxaa ku cogsadeynaa gurmad degdeg eh anoo keeno aniga meeshaasay qurafaasanee wallaahi deni waxaa kaa codsanaynaa cawasha gaara waxaan deganahay kaamka mustaqbal tuu waxaan rabnaa guryaheena iyo waxayna anagii carruurteen waa dayacannahay waxaan u baahannahay si cadaalah inaa wax noogu qabatid waa baabaa'sannahay guri ma heesano hoyna ma heesano cuno iyo waxana midna ma heesano waxaa codsanaynaa inaa wax noo qabatid gurmad degdeg ah ayaan kaa codsanaynaa hooyo soomaaliyeed oo danyar ah saaxiibal ciyaal ah oo degan kaamka mustaqbal tuu oo lagu dayacay guryahan lagu burburiyey oo annaga iyo ciyaalkayna iyo alaabtayna biyaanteer dul seexda oo dawladdana intaan kada wareegayna waxnana laga qabanin marka waxaan rabnaa dawladda hoos iyo dawladda sarabo inay wax noo qabka dhisan dadkii ku jiray kaamka mustaqbal laga burburiyey muddo waxaan degnaa toban sana ah dhulkan sharci dawladeed baana lagu siiyey sabarloogiisi waa haynaa muddo toban sanaa baana la degnaa waxaa soo baxday beel inay burburiso dadka guryahoodii hantidoodii ay ku ciyaadho dowladduna ay ku daawato beeshaas ay markhaati uga ahaato dadka guryahoodii hantidooda inay ku ciyaadho gudoomiyaha gobolka duqa magaalada gudoomiyaha maxkamadda taliyaha intaba waxaan ka codsan lahayn inay si degdega arrintaas wax uga qabtaan beel beelaha ka midana dee dadku ma kala xoog badna laakiinse